bismillahi raxmaan raxiim waxaan maanta halkan shirka jaraa-id ugu qabtay anigoo ah rasiid ku-xigeenka gaashaandhigga mudane cabdi daahir camuud inaan waxoogaa yaroo jawaabo kooban aan siiyo faysal cali waraabo oo xalay toole t v-ga universal iyo iyo iyo warbaahinta qaar oo ay saa ka soo xidatay ka dhurmayey xalay toole oo dhan run ahaantii waxaynu ognahay in xukuumaddan maanta jirta ee somalilan ee uu madaxweynaha ka yahay mudane axmed maxamed maxamed siiraanyo inay ku guuleysatay codka caqlibeeddii ugu badnayd faysal cali waraabe isagu wuu haray intaasoo jeerna wuu la tartamay hase ahaatee xalay tole markii aan eegay dhaadashadiisii ayaan jeclaystay inaan idhaahdo dhowr kelmadood aan jawaab yar aan ka siiyo run ahaantii marka aynu eegno faysal taariikhdiisa faysal waxa uu ka mid ahaa waxa uu ka mid ahaa dadkii markii reer somalilan ay dagaalamaysay isagu basaasiyi ayuu ka mid ahaa halka axmed maxamed maxamed siiraanyana uu ahaa dadkii dalkan xoreeyey ee qeybtii libaax ka qaatay ee xaggaana ku lahaa awoodda ku lahaa halkanna maanta uu hogaamiye ka yahay bal hadda faysal markaa la eego xalay toole waxa uu ku dhurmayey ee uu ka sheegayay warbaahinta waxay ahayd qabyaalad caddaana oo uu sheeganayo inuu yahay nin laandheeraha sida jornaalkaasiba ku cad ko sida jornaalkaasiba ku cad markaa dabeedna waxaasi waa waa wa wa waa wax aan dadka loo sheegi karin waxaan ummadda reer somalilan u sheegaynaa in xukuumaddan somalilan ay hawsheedii si fiican u haysato madaxweyne axmed maxamed siiraanyana uu maanta turkiga ku makan yahay intaasoo dalla uu maray intii uu xilka qabtayna wax fara badan fara badan oo uu qabtay ay jirto faysalla aanu nin gaadhaya ahayn har cadna laga doortay mudane axmed maxamed maxamed siiraanyo xilkiina isagaa haya dowladdan maantuna waxyaalaha ay qabatay waa la arkayaa waana iska cad tahay hadday ciidan tahay hadday darajo tahay hadday tahay maxaanku dhahdaye hadday arrimaha dibadda tahay haddii ay tahay wax kasta oo dhinac kasta oo la eego waxay urursay dakhligii waxay bedeshay lacagihii burcay ka bedeshay waxay ka bedeshay ceerigaabo tii ugu dambeysay wasaaradihii bay kicisay meel walba dowladdani waxay ka qabatay wax cajiiba oo aan cid gaadhaysa aanay jirin faysal cali waraabe qabyaaladda uu ku hadlayo hadduu wax ku tarayo hore ayuu ugu tartamay hore ayuu diinta islaamka u abiyuus gareeyey oo u yihi diinta islaamka ku dhaqaya dadka isa maalintii ugu dambeysay hore ayuu dhulka ayuu dhulka ayuu dhulka ugu dhacay waxaa la ogaa inuu basaas ahaa faysal waxa uu ka mid yahay iminka madasha magudbayaasha siyaasadda anuu magudbayaasha siyaasadda anu bixiyey ayuu ka mid yahay intuu ka cararay xisbigiisii uu ka cararay waxaasina waa fulanimo faysal waxaan odhan lahaa waar laba qoroo dhaadheer inta la qaato maslaha la tago waxaan ku odhan lahaa bal aad ka ciilbaaxsi dagaale dagaal nin aan gelin baa ayaa ayaa ayaa ka sheekeeya dagaal dagaal baan gelaya unbuu idhaa bal aynu maslaha isugu tagno inta laba qoroo dhaadheer laisugu keen dhiibo bal bugta aynu iska saaree dagaal baaba ooman tahay faysalo waxaan leeyahay xalay toole wixii uu faysal ka shubeeyey universal jornaalkana ku qoran waa wax laga reeqsoodo waa wax nin siyaasiya oo madaxweyne u tartamaya aanu soo qaadeen faysal waxaan leeyahay waa wixii awalba uu shubi jiray waxaasi waxaan leeyahay faysal cali waraabe nin madaxweyne u tartamaya qabiil lama sheegto qabiil lama sheegto waxaan arkayna waxaan maqlaya xalay toolena kuma hadlo ayaan leeyahay faysal waxaan leeyahay xukuumaddani waxay kaga dhabaysay waddooyinkii ina dhisto waxay kaga dhabaysay inay waddadii berbera ee maalin walba intaasoo qof ku ku qalimayey ay samayso oo maantadan lafteeda laga yaabo in xarigga laga jaro ama berri markuu madaxweynu soo noqo waxaan leeyahay faysal dowladdan gaari mayside waxba ha ku wareerin ayaan leeyahay ummaddana maskaxda ha ka dilin faysalow tiyo taariikhdaada loogaa faysal alwaraabow oo taarikhdaada la ogaa oo halkaa aad dhigtay ummaddan iyo waxa aad ka qaban jirtay la ogaa oo aad gaaniba saas u ahay ayaad maantana doonaysaa inaad madaxweyne aada isu sharaxdo waxaan ku idhi nin soo dagaalamay oo u soo halgamay oo madaxweyne ka noqday oo xisbi soo furtay oo wax walba soo furtay gaari mayside waxbaa ku dabalumin ayaan ku odhanaa faysal cali waraabe waxaan usoo jeedinayaa ummadda reer somalilan in aanay dhegaysan siyaasi gidaar jooga siyaasi gidaar taagan in aanay dhegaysan ayaan usoo jeedinayaa waayo dee siyaasi gidaar taagan wuxuu doonayaa inuu hanto dalka wax kasta oo uu ka hanan karana waa laga yaabaa inuu ku hadlo balse wax qabiil la yidhaahdo dee laguma hanan karo waxaan leeyahay faysal ummaddu way u siman tahay dalkan reer somalilan rag siman oo aan kala qabyaanadeynin oo aan kala oo aan kala gurayn ayaa xilka u haya ayaan ku leeyahay faysalow ummadda reer somalilanna way ka dherigsan tahay faysal halka uu taagan yahay iyo iyo halka xisbigiisu taagan yahay intuu xisbigiisii ka cararay ayuu madal madal ku cararay meel cidlaa waa ninkii la sheegaye lalahaa intuu gaarigii snmta ka degay ayuu is yidhi kana wuu gaabinayaae kana wuu gaabinayaae adigu orod oo garab carar waa kii waa fulinimada faysal haysa waa saas oo kale un weeye wuu garab cararay gaarigiisii buu garab cararay xisbigiisii intuu ka cararay ayuu meel cidlaa doontay dalkani wuxuu leeyahay sharci waa qaran madax bannaan waa qaran ictiraaf doonaya hadal dadka hadalka xunee dadka uu leeyahay ayuun baanu diidaynaaye faysal cidna wax ka guri maayo hadal waxba cid kaga guri maayo waxaan usoo jeedin laha ummadda reer somalilan in ay danahooda iyo nabadgelyadooda ay ilaashadaan qabiil waxba laguma gaadho walaalayaal qabiil waxba laguma gaadho qaran baa wax lagu gaadhaa faysalla hore wax walba ugu hadlay qabiilla ugu hadlay wuxuu kale ugu hadlay maxaan ku idhahdaay inuu inuu inuu diinta islaamka uu soo qaada ayuu ugu hadlay ya waxaan leeyaala waxaasoo dhan waxba ku qaban waaya waxaan leeyahay ummadda reer somalilan ha dhegaysanina fowfowlaha gidaarka taagan ha dhegaysanina ayaan idin odhan lahaa waxaa kaloo aan leeyahay waxaa kaloo aan leeyahay dalkan xukuumad la doortay ayaad joogta xukuumaddaa la doortay waxa ay qabatay waa laga dharigsan yahay wax ciyaar ciyaara ma aha wax cid loo sheegayo ma aha hadday waddo tahay hadday hadday wasaaro tahay hadday dhismayaal tahay hadday mushaar tahay hadday nabadgeliyo tahay nabadgelyada meesha yaal meesha doonto ayaad maraysaa hadday batrool tahay batroolkiibaa maanta la baaraya oo aad arkaysaan maantadan waxa waxa wa waxaa keenay waxa weeye waa xukuumadda ammaanta jirta ee kulmiye faysalo waxba kumaa tirsan waxaan naxli ahayn iyo qabyaalad iyo qurun waxaan ahayn kumaa dirsanin waxaan ku odhan lahaa cid ku dhegaysanaysaa ma jirtee doorkan soo socda haddaad tartantana sidii unbaad u dhici xisbigaagu muu soo baxeen sidaa aan qaba anigu haddii aan haddii aanay ku caawinin raggaan ogahay haddaanay ku caawin ma xisbigaagu ma soo baxeen afkaad dhulka dari lahay balse raggaasaa ku caawiyey waxaanse kuleeyahay war raggaa ku caawiyey platformka u yara fasax bliis ilan ma gud baa tahay adugu ma gudbad siyaasadeed baa tahay bahashana mar haddaad gudbi weydo waa layskaga hadhaa waa waa waa layska casilaa waxaan usoo jeedinayaa waxaan usoo jeedinayaa ummadda faysal waxaanu haynaa intaasoo caddaymood oo uu soomaaliya kula xidhiidhayo waanu soo bandhigi doonaa haddii ilaaha idhaahdo waktigeeda markii gaadhee aanu soo dhammaystiro intaasoo caddaymood markuu abudari tago iyo markuu xamar tago iyo markuu tago meesha la yidhaahdo london uu tago iyo markuu finland tago iyo markuu yurub oo dhan marayo intaba cidda ula sheekaysto iyo cidda uu dirto waa cid koonfur ku xidhan waanu haynaa warkiisa waananu soo bandhigi doonaa wixii halkaa ka soo baxana isaga ayaa yeelan doonaa waxaan usoo jeedinayaa ummadda reer somalilan in aanay dhegaysanin naxliga iyo xaasidka gidaarka taagan xukuumaddan xilkii bay haysaa xilkii ummadda ayaa haysa waana lagu aaminay waana loo doortay mar hadday xilkii haysana cidna u joojin mayso aniga maanta cidiimay daranin balse ana isxilqaamaya markaan arkay joornaalkaa waxa ku qoran iyo xalay t v-ga universal waxa uu ka shubayay markaan arkay ayaan u jawaabay oon jawaabtan kooban aan siinaya waan leeyahay faysaloon kusoo gebagabaynayaa faysalow wixii aad ahaydna waa la yaqaanay intii halkanaad joogtayna hagardaamada somalilan aad u geysatay waa la yaqaanaa waana la hayaa waana laguu soo bandhigi doonaa sharciga dalka haddii aada ilaalin weydana haddii aada ilaalin weydana waxaa la yidhi soo soo soo joog ninka laga waayo soo jiibsaa laga helaa ayaan ku leeyahay anu faysal asalaamu calaykum haa waan ku daray waay waxa kaloo aan jecelahay inaan ku daro bal hadda siyaasadda khaarijiga bal hadda sidaa u eeg sidaa u hilaacayso somalilan go-doon bay ahayd markii qoladan kulmiye ay la wareegtay go-doon bay ahayd waxay go-doon ka ahayd caalamka masrax keliya oo ay joogtay ma jirin maanta waxaad ogtihiin in ingiriiska lagu qabtay intaasoo shir waxaad ogtihiin in turkiga lagu qabtay intaasoo shir waxaad ogtihiin inagiyo soomaaliya in caalamkiina dhexdhexaadinayo waxaad ogtihiin in dhaqaaleheenii gaar la inoo siiyey oo wixii dhaqaalo ahaa ee caalamku ina siinayey ay specially ayna siinaysay wasaaradda arrimaha guduhu ilaahayaa ka raalli noqdee si xooga ayay u shaqaysay hawsheediina u qabad wax la yaala waxaasoo dhanna waxaa ka mas-uul ah oo siyaasadeeda ay tahay mudane axmed maxamed maxamed siiraayo ayaa mas-uuliyaddeeda leh iyo habdhaqankeeda iyo tilmaanteeda iyo halkan laga qabanayo waxaanu isleeyahay waxaaynu tagnay platformka caalamka ayaynu tagnay taa maanta ugu dambaysa madaxweynuhu u marayo turkiga uu marayo waa wax waa waa guul waa guul wey waddada ceergaabo waa guul yaa dhisay intaasoo waddo ayaa gobollada laga sameeyey weligeed iyo allaheed ilaa fakashtii ilaa dowladihii hore lagama samayn gemile waddo laamiya boorama lagama samayn maanta waddo laamiya boorama ka samaysan gemilina waddo laamiya ka samaysan weligeed iyo allaheed ilaa dowladdii afweyne kudhe ma ay jirin dowladda kulmiye ayaa ugu horeysa iminkana waa la tartami doonaa faysalow haata burhanag haata burhanag dowladdan soma dowladda xukuumaddan somalilan ee axmed maxamed maxamed siiraanya uu hogaaminayo way somalilan way dhaqaajisay way dhaqaajisay markhaatina waa laga yahay adigu ama qabyaalad ku hadal ama qurun ku hadal awel ree hargeysa amad sheegan jirta waabad waabad waabad maldigi jirta oo ree hargeysaan ahay ayaad oran jirtee iminkaad qabiilkii bartanka ugu dhacdood laandheero sheegatay laandheero iyo laangaab waa loo sameeyey dhulka wadanka waa loo sameeyey faysalo asalaamu calaykum maxaan ku daraa cabdi